nasiib daraa ah oo ayaan daraa ah kursigan kursi xukuumadda leeda maaha waa kuraastii lagu tartamay ee baarlamanka ee hab qabiliya weliba loogu tartamay oo adduun iyo qarash iyo dhiigbax badanba ku baxay nin walbana wuu yaqaanaa codkiisa iyo sanaaduuqdii codka lagu riday nin walba wuxuu ka helay wuu ogi horta waa ayaan darro taa oo halkaa u dhaafi maayo waxaan si caddaynaya anigu anigu waan tartamay tartankii waan galay qowlkii aan ku guulaysana ka mid baana ceebna maaha tartankuye waa nin la helaa waa nin la waaya laakiin waxaan caddaynayaa anigu de xogtaydaan haystaa ninna weydiin maayo cidna ku eedayn maayo commishinka wuu hayaa maxkamaddu way haysaa saddexdii xisbi ee tartarnadan ka qayb galay way hayaan nin walbana wuxuu flash ku haystaa goob wal oo marood jeex oo ka mida ilaa iyo annayo ilaa iyo biyoshiinaha cod wixii aan anigu ka helay dee gacantaydan ku haystaa saacadda iyo goortii la doonayay de waan la imanaya aniguse waxaan leeyahay meeshani codkani cod lagu tartamana maaha cod saxaafad la geliyena maaha wax laysweydiiyena maaha nin walbana wuu ogi kuwii naga horreeyey ee ku fadhiyaana tiradooda way yaqaanin kuwii ku soo galay kaydkana way yaqaanin wax muhmal galay ma jiro waxaan maanta muhmalka gelinayaa anuu kalsooni daraan u arka anuu commishinna ma tegin maxkamadna ma tegin tegina maayo anigu waxaan leeyahay baan oge commishinkaa iyo maxkamaddaasi xuquuqdayda hadday maraanna ahlan wasahlan haddaan dood ka qabana waxa weeyaan badkaa soo dhiganaya anigu xayga laakiin nin cid ku meeraysanaya amba cid ku eedeynaya maihi hadda xildhibaannimadii ita hadhay adko oad la socota sanad ayaa hadhay wasiir ku-xigeen wasaaradda warfaafinta abaa tahay muxuu halkaa kaga ordayaabaa dad badan si u dhigi karaan maxaad kaga jawaabi lahay ma aha horta su-aashu maanta muxuu ka ordayaa mana taagna in abeys ma gelaya mise ma gelayo waxa taagan waxaan ma leeyahy mise ma laha anigu waxaan xaqiijinayaa kursigan inaan leeyahy ma gelaysaa iyo ma gelayso waa wax dambe waa ishiyu dambe soomaad garan baarlamanna waan aqaanaa shan iyo toban sanood toddobiyo toban sanood baan kusoo jira laakiin aadamigu markuu xuquuqdaada ka hadlayo ee uu u nisbaynayo inay cidi kaa dambayso waa ayaan darro anigu tan caddaynayaa waana taa xuquuqdana de anigaa leh haddii la leeyahay maxkamaddu caddaynayso leeday ma lihid fiima axsan laakiin anigu waxaan sheegayaa dood haddaan ka qabana waan caddaynayaa waxaan leeyahayna waan caddaynayaa laakiin gefka intaa ka badan anigu ninka qaadan karaya